أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorkaroon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan warbaahinta caalamka ayaa si adaah u daabacaysa jabka kooxda riddada soomaaliya ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga maliishaadka murtadiinta ayaa burburiyey guryaha dad shacab ah oo ku yaala xaafadda siliga tawfiiqa ee magaalada muqdisho iyadoo arrintaasi ay si kulul uga hadleen dadkii lahaa guryahaasi maamulka riddada puntland ayaa shaaciyey inay la wareegayaan hubkii iyo gaadiidkii saarnaa markabkii dhowaan ay qabteen ee u rarnaa kooxda riddada soomaaliya mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada mudug ayaa doortay nabadoon cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan munaasabad lagu sagoodinayay dufca cusub oo ka qalinjabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada jilib wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud bakool iyo bay ayaa soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo kala baxay safka murtadiinta waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaadhsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan sida warbixinta warka aynoogu eegayo walaalkeena cabdiqani maxamed dagaaladan oo dhowr jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxay shalay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo buubiso oo qiyaastii lix kilomitir u jira magaalada maxaas ee wilaayada hiiraan dagaaladii shalay ayaa allah fadligii lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona sidoo kale murtadiinta dusha loo saariyey khasaare xoogan inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii shalay lagu dilay afar murtad waxaana lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale waxayna dhimashada iyo dhaawaca murtadiinta isugu jiraan saraakiil iyo askar idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa heshay magacyada murtadiinta dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada maxaas meydadka qaar ka mid a murtadiintii lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada maxaas kow xasan faarax guuleed gacanyarihii murtad cali jeyte labo cali makaraan dhicisow saddex jeelow xasan caato sidoo kale magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada maxaas waxaa ka mid ah kow cabdi nuur garcadde labo maxamed cumar xasan dhuxulow saddex cabdi cali garcadde afar maxamed daahir dangiig shan fidhig cali xagar waa sarkaal lix garaar xasan gaaroodi waxaana wararka saaka la helayo ay xaqiijinayaan in meydadka murtadiinta ay yaalaan duleedka degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin xaafadda oodweynah ee degmada daynile ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa si kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah caalamka ayaa si adaah u daabacaysa jabkii kooxda riddada soomaaliya ay kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa faahfaahinta warka aynoo haya weeraro ay qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo socday muddo bilooyin ah ayaa sababay inay kala daataan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo caalamka uu ku qarashgareeyey balaayin doolar oo taageero ah ayaa lagu bilaabay warbixin ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay wakaaladda wararka faransiiska ee loo yaqaano a f b oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka warbixinta waxaa lagu soo hadalqaaday dagaalkii mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada muqokuri oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah guuldarooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan soo food saaray kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadkii ka dagaalamayay deegaanadaasi ee uu ku adeeganayay murtada gurgurte sida a f b uu u sheegay cumar maxmuud oo ka tirsan hay-adda la baxday xasaradaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c g e f b waxay xustay in kooxda ridada oo dagaal kula jirtay mujaahidiinta muddo ku simn labaatan iyo saddex sano ay haatan u muuqato mid fashilantay xilli ay wajahayso dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoosudhaca taageerada caalamiga ah maleeshiyaad niyad jabsan iyo isqabqabsi siyaasadeed deegaanadii mujaahidiinta laga riixay labada kun labaiyo labaatankii ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatankii ayay warbixintu xustay in geesiyaasha towxiidku ay boqolkiiba sagaashan dib u soo ceshadeen deegaanadaasi sida uu wakaaladda wararka a f b u sheegay rashiid cabdi oo ka tirsan xarunta cilmi baarista sahan research magaalooyin ay ka mid yihiin masaajid cali gaduud iyo aadan yabaal oo tusaale u ahaa howlgalka kooxda ridada ayay warbixintu xustay in gacankuhayntooda ay la wareegeen mujaahidiinta al-shabaab iyo weliba buundooyin muhiim u ahaa saadka maleeshiyaadka ridada dhammaan dhulka ka soo bilowda waqooyi galbeed ilaa koonfur galbeed ee muqdisho intooda badan waxaa hadda gacanta ku haya al-shabaab ayuu yidhi rashiid cabdi isagoo u waramayay a f b wuxuuna intaasi ku daray in gebi ahaanba ay burbureen maleeshiyaadkii macuusleyda loo yaqiinay ee xasan gurguurta uu ku adeegan jiray sidoo kale rashiid cabdi waxa uu ka shanqariyey in maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha uu maraykanku carbistay ee danab ay la kulmeen khasaar baaxad leh iyadoo saraakiishooda uu la soo dirsay niyad jab aad u xoogan oo sababay in macnawiyaadkooda uu dhulka galo waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan aragnay ciidan aan shaqaynayn islamarkaana lumiyey rabitaankii dagaalka diblomaasi ka soo jeeda reer galbeedka oo codsaday in magaciisa aan la xusin ayaa a f b u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay si cad u muujiyeen joogitaankooda caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaanay si isdaba joog ah u beegsadaan xerada xalane oo weerarada lagu bartilmaameedsanayo ay gaareen ayuu yidhi halkii abid ugu sarreeyey sidoo kale diblomaasigan waxa uu carabka ku dhuftay in xasan gurguurte laftirkiisa uu si dirqi ah uga badbaaday weerar ay mujaahidiintu dhowr bilood ka hor la beegsadeen isagoo la socda baawur kulonyo ah oo maraysay afaafka madaxtooyada villa soomaaliya waxaa kaloo diblomaasigan uu hoosta ka xariiqay in marnaba aanay muqdisho ka dhici doonin qabashada doorashada uu ku hadaaqayo murtad gurguurte maadaama ayuu yidhi mujaahidiintu ay awood u leeyihiin goob kasta oo codbixineed inay tallaabo ka qaadaan warbixinta oo geesta kalena tilmaamaysa sida ay meesha uga sii bixayso taageeradii dhaqaale ee dowladaha shisheeyey ayaa sheegtay in midowda yurub iyo maraykanka ay ku qarashgareeyeen kooxda ridada in ka badan toddoba bilyan oo dollar gaar ahaan howlgalladii saliibiga ahaa ee loo wakiishay midowda afrika tan iyo labada kun iyo toddobadii sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka amniga ee midowda yurub howlgalkii hore ee midowda afrika ayay warbixintu tibaaxday inuu dhammaaday bishii disembar iyadoo islamarkii lagu bedelay mid cusub oo loo xiray shaatiga eyusom sababtoo ah ayay tiri fashilka maleeshiyaadka ridada oo aan u diyaarsanayn inay la wareegaan amnigooda waxaa jira daal badan oo dhanka deeqbixiyaasha ah dadku waxay isweydiinayaan maxaan ku iibsanay tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko ciidanka oo cararaya iyo in la abuuro eyusom waxay ahayd wax aad ugu adag dadka ayuu yidhi diblomaasigan reer galbeedka ah isagoo u waramaya wakaaladda wararka faransiiska ee f b warbixinta waxay xustay in dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaankan saliibiga ah lagu soo qaaday soomaaliya oo maraykanku uu ka mid yahay ay haatan ka cagijiidayaan sii wadista maalgelinta howlgalkan waxaana mid ka mid ah falanqayaasha uu sheegay in haatan xaaladdu ay marayso heer gabaabsi ah a f b waxay tilmaantay in heshiisyo amni oo kooxda ridadu ay la gashay dalalka qatar imaaraadka carabta masar iyo turkiga aanay guul ka keeni doonin la dagaalanka mujaahidiinta maadaama ayay tiri dalalkani ay ilaashanayaan danahooda dhaqaale ee ay ka leeyihiin dalka soomaaliya waxaan wajahaynaa xaalad aad u murugo badan ayuu ku alaacalay rashiid cabdi oo u waramayay a f b isagoo muujiyey werwarka iyo walaaca dul hoganaya kooxda ridada waxaana oraahdaasi lagu soo afmeeray warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka faransiiska a f b ayaa sidoo kale waxaa saacadii lasoo dhaafay soo xigtay islamarkaana baahiyey warfidyoonno waaweyn oo caalami ah
maleeshiyaadka murtadiinta ayaa burburiyey guryaha dad shacab ah oo ku yaala xaafadda siliga tawfiiqa ee magaalada muqdisho iyadoo arrintaasi ay si kulul uga hadleen dadkii lahaa guryahaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya wuxuu ahaa muuqaal kale oo muujinaya bahalnimada maleeshiyaadka murtadiinta iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya halkan waa xaafadda siliga tawfiiq ee degmada yaaqshiida ee magaalada muqdisho waddada dheer ee laamiga ah waxaa tuman toddobaatameeyo gaadiid ah oo isugu jira cagacagaf katarabiilo iyo kuwo lagu dumiyey dhismayaasha dhammaantoodna waxay ku sii jeedaan guryaha shacabka si ay u burburiyaan waxaana waardiye ka ah maleeshiyaad hubaysan oo kooxda riddada ka tirsan xaafadda siliga tawfiiq ayaa weerar culus kala kulantay kooxda riddada waxaana si qasab ah lagu barakiciyey shacabkii deganaa murtadiinta ayaa sida yuhuuddi oo kale waxay guryaha ku dulduminayaan dadkii deganaa hooyooyin danyar ah ayaa qaydinaya halkii raggii deganaa guryaha la dumiyey ee falkan ka dhiiliyey loogu guray xabsiga degmada yaaqshiida qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah oo awoodi waayey inay hantidooda difaacdaan ayaa habaar kala duldhacay xasan gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa murtadiinta ayaa dhulka dhigay guryo u badan filooyin sidoo kale waxay jarayaan geedaha la harsado iyo geedmiroodka intaba guryahan sidii loo jijibinaha haddaa aragtid ama xaaro maa isleed ama xaaro macaladdaa fiicoon cuquba alla idinku rid gurigeenna waa muuji haddaa guriga eedumraayo iyo ree aabba xasan iyo waakaa saasaa loo dhig guryaheenna eber allaha ka dhigee ree idinku dhacan fiiri hal geedadkiina hadday jaraan aabbahay aan aabbayaasha aan ka fiirsanayn sidama alla cimrigiina alla gaabi cimrigiina alla gaabi muuji haddaa guryahaas isku daba rideen cimrigiina alla gaabi geedaha quruxda badan hadday rabaa inay jajabiyaan oo odayaashan ma abuuraan oo hoo harsanayni har iyo hoowaad waaye oo meel daran ka baxa guryaheeni waa kaasa derbigeenni weynaa muu jeedaa derbigii kale waa kana hoolkiina haddaa la jijibinayaa guryihii waa kana ree abu xasan iyo ree abu suldaan kulli waa kaasaa gadaaloo dhan laga soo galay muu jeedaa cagaf sidee u galayso cadda shiiq iyo wuxuu wato waaye nacaladda nacaladda kala jirin caaraanta bil walba murtadiinta ayaa xoog kula wareegay dhismayaal ku yaala magaalada muqdisho kadibna waxay ka iibsadaan ganacsato iyo maalaawayaal ah oo ka macaashay dhiigga shacabka mahadsanid marwaan maamulka riddada puntland ayaa shaaciyey inay la wareegayaan hubkii iyo gaadiidkii saarnaa markabkii dhowaan ay qabteen ee u rarnaa kooxda riddada soomaaliya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa faahfaahinta warka inoo haya kadib war-saxaafadeedkii shalay ka soo baxay dowladda riddada ee xasan gurguurte oo ay ku qiratay inuu u rarnaa markabkii dhowaan ay qabatay puntland ee ku xiran dekedda magaalada boosaaso ayaa waxaa arrinkaasi sidoo kale ka hadlay maamulka gaalo raaca ee puntland wasiir dowlaha madaxtooyada puntland cabdifitaax cabdinuur ayaa markii uu soo baxay war-saxaafadeedka ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya bartiisa facebooka kusoo qoray hadallo uu uga falcelinaya bayaanka riddada isagoona yidhi hadda ayuu xalaal noo noqday taasoo uu ula jeeday inay puntland qaadanaysa dhammaan waxa saaran markabkaasi oo ay xalaal u tahay kadib markii ay sheegatay kooxda riddada ee xasan gurguurte maamulka riddada ee puntland ayaa horey u sheegay in markabkan uu wado hub iyo gaadiid sharci darra ah islamarkaana marnaba aysan sii dayn doonin bayaankii ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in kooxda riddada ay lahayd hubka iyo gaadiidka saaran markabkaasi islamarkaana iyagoo u rarnaa loona waday magaalada muqdisho bayaanka kooxda riddada ee gurguurta ayaa sidoo kale lagu sheegay in markabka uu siday sidoo kale shixnado ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed kooxda riddada ayaa ugu baaqday maamulka siciid deni inay si deg deg ah oo shuruud la-aan ah kusii daayaan markabka iyagoona ugu hanjabay in haddii ay diidaan tallaabo militari ay ka qaadi doonaan mahadsanid abuuxasaan mid ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa doortay nabadoon cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warka inoo haya cali maxamuud cali waa nabadoonka hiraabacay oo ka mid ah jifada yabadhaale beesha cayr waxayna nabadoon ku doorteen tuulada ilbir oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug xafladda lagu doortay nabadoonka hiraabacay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee mudug odayaal waxgarad nuqabo culimo iyo marti sharaf kala duwan wadatashi dheer kadib waxay beesha hiraabay u dooratay cali maxamuud cali inuu ku hogaamiyo kudhaqanka shareecada islaamka reer hiraabay islamarkaana kula dhaqmo islaamka iyo ummadda la deriska ah ama ood wadaagta ay yihiin deris wanaag waxgaradka hiraabay waxay si buuxda u soo dhoweeyeen caleemasaarka nabadoonka hiraabay waxayna intaasi ku dareen in ay garab taagan yihiin nabadoonka cusub ee hiraabay cali maxamuud cali tolka beesha hiraabay oo duubatay nabadoon intaasna nabadoon la-eed ilaahayna nugu guuleeyey alxamdu rabbilcaalamiin ilaahay kuwii maaragtay diinta islaamka qaata ha naga dhigo doonkooda adeecana ha naga dhigo dhandhakaa nama dhunsho nabadoonkana ma dhunsho alxamdu rabbilcaalamiin wabilaahi ikhyaartii ka soo shaqayday waa run meeshaan kulankan waxaan isugu nimid inaan ku samaysanno oday nabadoonka la yidhaahdo cali maxamuud cali garaar oo beesha hiraabay maaragtay oday ka ah inaan ku duubno ayaan annagu isku soo waafaqnay dadka qaraabada oo jaarka ah oo deriska ah ayaan ogeysiinay ayaguna kulankan maaragtay ka soo qayb galay kabacdi markii uu maaragtay naga geeriyooday nabadoonkeenii hore oo maxamuud xaashi allaha maaragtay u naxariisto waxaan maaragtay isku daynay inaan maaragtay oda samaysano ilaahay baa mahaddaan iskale walaalayaal oo saamahooda keenay oo ka qayb galay maaragtay nabaddoonkaas aan duubannay iyo maaragtay wilaayadii islaamka oo iyaguna maarata naguna maarata boorriday inaan oday samaysano waxa waaye nabadoonkaas annagu waxaan maarata diyaar u nahay inaan maarata la shaqayno kitaabka ilaahay maaragtay oo asagu nagu maamulo annaguna maaragtay garab qabanno oon ku garab galno een intaas maaragtay ayaan maaragtay wakiil aan uga ahay anoo ka mid a maaragtay culummada tuulo elbir oo weliba beesha maaragtay jufada heer hiraabay marka jazaakumullaahu khayran khiyaarta arrinkan ka soo shaqayday oo walaayadu u horeydo muqabadu ku jirto oo khiyaarta meeshaan gogashaan dhigta ay ka mid tahaa ammaantaa iska leh waxaan ka hadlaynaa oon isugu nimid wax wanaagsan oo ah in hoggaan ay yeeshaan nabadoon yeeshaan beesha hiraabay haddou hoggaanku haddou lumo dadkuna waa la luma kii aan luminoo waddada mustaqiimka alla ku toosiyo ku dhinta allah ka dhigo annagana kuwii raaca allah naga cali maxamuud cali garaar aan duubnay maanta hadday khiyaarta deriskaa tahay iyo hadday khiyaartii namadoonka qaas loogu duubayo tahay hadday nuqabada tahay hadday walaayada islaamka tahay waa ku mahadsan yihiin naqiibka cusub hiraabay oo kelimad ka jeediyey madasha lagu doortay ayaa sheegay in qof keligiisa aan waxba qaba karin ayna la shaqeeyaan dhammaan waxgaradka hiraabay waxaa weeye ilaahay subxaanu qaadirhay ayaa mahadsan oo aan mahadinaynaa marka hore marka xigana qaraabada soo dooratay iyo nuqubada walaayada islaamka oo noo timid ayaan mahadaynaa waxa weeye aniga qaraabadaydu cilay ii dhiibtay oy ii magacawday ilaahay hadduu idmo kitaabka ilaahay inaan ku wada soconno oo aan mataqaanaa ama ayaga ha ahaato ama walaayada islaamiga ha ahaatee kitaabkaas ilaahay aan ku wada soconno ayaguna ay igala shaqeeyaan anigu kaligay waxba ma qaban karo tolkaygu igala shaqeeyaan kitaabkaas ilaahay aan mataqaanaa ku wada shaqayno oo aan deriska kula soconno oo aan islaamka kula soconno aa la rabaa aniga waxa waaye waa laysoo doortay haddaysan mataqaanaa i garab taagnayn oo aysan i garbin tolkaygu iyo qaraabadayduna kaligay waxba ma tarayo aniga waxaan jecelahay ilaahay hadduu idmo inaan wanaag iyo kitaabkaas ilaahay aan ku wada soconno oon islaamka kula soconno waxa weeye marka qaraaboy sidaas waaye anigu waxa waaye nin fagaara ka sii hadli jiray ma aanan ahayn waxa weeye waxaan isku ognahay kitaabka ilaahay inaan ku wada soconno ku wada dhaqanno oo isku maamulno aan isku ognahay inta mataqaanaa ka soo qayb gashay xafladan doorashada naqiibka cusub ee reer hiraabay ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidoo kale naqiib cusub ay ku caleema saarteen reer xasan garaad oo ka mid ah isla beesha ceyr deegaanka dumaaye ee wilaayada islaamiga ee mudug mahadsanid cabdirixiin maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka mukayla ee wilaayada hiiraan walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya dowladana socotay muddo afar maalin oo xiriir ah waxauu maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan maalme ay socotay dowladan ayay bulshada mukayle ku qaateen culuum muhiim ah oo khuseysa caafimaadka waxayna bulshada deegaanka xuseen in dowladaasi ka faa'iideen wax badan oo muhiim ah dowladii noo soo socotay ilaa iyo afar maalmood gabagabadeedii ayaan insha allahu tacala maanta u fadhinaa weliba dowladeenna waxay ku saabsaneed waxa ugu sii muhiimsanaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa alwiqaaya in hortag lagu sameeyo cudurrada faafa si aysan u dhicin maxaa yeelay in wiqaaya la sameeyo laga hortaga cudurka wuxuu ka khayr badanya in hadhow la daaweeyo nadaafadda iyo waxay ku saabsaneed iyo ka hortagga cudurradaas faafa inaysan dhicin ka hore bahda caafimaadka maadaamaay noo yimideen dhakhaatiiray yihiin qaybta barnaamijka ay ka hadlayaan ay yihiin barnaamijka faydhoor faydhoorka waa barnaamij takhaatiirta ka weyn maxaa dhacay dar kastaba wuxuu ku takhasuusaa hal maado laakiin faydhoorka wuxuu ka weyn yahay dhakhaatiirta wuxuu ugu weyn yahay cudurrada halista ah oo bakteriyada oo keenaya dadka dabagalo waay faydhoorka jaamacadaha lagu soo baxaa dhakhaatiir gooniay leeyihiin dabagalay leeyihiin maxaa marka magaaladaynan oo qaryada ah boqolkiiba sagaashan waxaa aas-aasna oo nolosha bili-aadanka biyaa u ah biyihii way cuduraysan yihiin bakteriya leeyihin bakteriya marka la fiiriyo oo boqolkiiba nimankii takhaatiirta farmashiyahala ay baar baaritaan badan ay mareen isbitaalka jooga baaritaan bale boqolkiiba sagaashan dadkii beerkay ka jirayihin tobanaa nadiifka waxa keenana waa bakteriya biyahaasi biyihii sidii looga bixi lahay nin kasta oo qaryada ku nool waa in kaalintiisa uu ka qaato ama caafimaad takhaatiirta caafimaadka ahaadaan ama kuwa neeriska farmashiyaasha furta ha ahaadaan ama bulshada deegaanka ha ahaado biyaha aasaaskooda maktabka caafimaadka ee na soo booqday ee noo qabtay dowro socotay muddo afar maalmood ah waxaana looga hadlayay walaalayaal dowladaas iska ilaalinta curada- cudurrada faafa oo ay ka mid tahay nadaafadda sida biyaha ceelasha cuntada iyo waalasha iyo wixii la mid ah waxaan leeyahay walaalaheenna maktabka caafimaadka saantaa soo qaadeen ajar iyo xasanaad allaha idinka siiya miisaankiinna qiyaamana allaha idinku cusleeya ayaan leeyahay waxaan idinka codsanaynaa sidaan iyo si la mid ah inaad noo soo booqataan annagana waan qaadanay wixii aad noo keenteen waana dhaqangelinaynaa insha allah maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidan oo kale dowlaad caafimaad ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmada boqa qable iyo deegaanka shaway isla wilaayada hiiraan mahadsanid casam munaasabad lagu sagootinayay dufca cusub oo ka qalin jabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen cuthmaan axmed dubow munaasabadda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ujeedkeedu ahaa xaflad loo dhigayay arday ka qalin jabisay macadka qurduba farciisa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxgarad culimo waalidiin iyo ardayda macadka qurduba ayaa waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyey kasoo qaybgalayaashii xafladda ugu horreyn sheekh maxamed balle ayaa ardayda kula dardaarmay in ay sii wadaan barashada cilmiga sharciga ah iyo waxyaabahay ku bartaan macadka qurduba walaalayaal cilmigan aad soo barateen kuma eka meeshaas waxaad uga gudbaysaan heerkan heer ka sarreeya waxaa la rabaa inaad ogaatid cilmiga sharciga kii hore iyo midkii dambe labadaba waa lagu weydiinaya waana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa la warsado oo la badsado waxa ugu qiimiga badan ilaahayna uu ku yidhi nebigiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaad tidhaahdaa waqul rabbi zidnii cilma ilaahu cilmiga sharciga ilaahu ii siyaadi inaad marka inaan meel kale ku laaban ee aad cilmigiinna aa wadataan qaar ka mid a ardaydii qalin jabinaysay ee macadka qurduba oo ka koobnaa wiilal iyo gabdho ayaa kalimaad ka jeediyey goobtii ay ka dhacisay xafladda اعلموا أن العلم نقاء أن العلم ضياء إياكم أن تجعلوا هذه الفرصة هباء قال الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قي سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة وأقول لأمتي ستعمم الأفراح في أوطاني ويعيد جيل النصر الأوطاني ثم أقول لرئيس النصارى الحبشة تأتيك منا يا لئيم رسالة في كل وقت بالدماء توقعوا وإن شاء الله ستكون أراضي الصومال مقبرتكم كما كانت من قبل يا أمة الإسلام ما يجري اليوم في غزة العزة لا يحتمله أولو البأس من الرجال فكيف بحال الأمهات الذين يربين أطفالهن يقتلن بين أيديهن قصف مستمر بالليل والنهار مذابح يومية وحسار من كل جهة وأمة تقتل بلا سبب إلا أنهم قالوا ربنا الله ودعوا للحرية والكرامة تحت راية لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل تهانينا إليكم يا كرام تهاني البشر والفرح الكبير نكاد نضير من أجل ابتهاج وهذا اليوم ما له من نظير
وقد بدت طلائع النجوم للابتهاج وأشرقت شمس الإخراج وآن للزارعين حصاد ثمارهم التي طالما ينتظرونها على حر من الجبر قال الإمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان تخرجنا بعد قدعنا شوضا من الأعمال الدؤوب والروتينية المستمرة بنوع من الاهتمام والأخذ بكثرة العلوم والمعارف بوفرة ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sidoo kalena shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabinaysay macadka qurduba waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish juhuudda maanta aan miraheeda guranayno waa dadaal la idinku bixiyey macallimiintiina iyo maamulkiina ba idinku bixiyeen iyo waalidkiina wa jazaahum allahu khayran maanta waxaa la joogaa marka insha allahu tacaala xilligii idinka laydinku nafci lahaa waxaadna ogaanaysaan insha allahu tacaala maanta waxaad ka qalin jebiseen dugsigii sare kii dhexe iyo kii hoosena horaad uga soo gudubteen waxaad u gudbaysaan insha allahu tacaala waxbarasho sare oo heer jaamacadeed ayaad u gudbaysaan waxaan rabnaa insha allahu dhallinyarnimo inaysan idin qaadin oo waxbarashadiina dhammaystirataan si birina aada muslimiinta u anfacdaan waxaa albaabku idiin furan yahay inaad ka gashaan albaab albaabkii jaamacadda alqima oo jilbeed afar sanoo dambe waxbarasho heer jaamacadeed aad qaadataan insha allahu tacaala taana waan idinku dhiiragelinayaa oo waxbarashada inaad joogtaysaan jaamacaddan aad ku tala gashaan ilaa idin sugaaya in aad ogaataan biidni illahi tabaaraka wa tacaala machadka qurduba oo faracyo kala duwan ku leh degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sanad kasta qabta xaflado lagu sugootinayo arday ka qalin jaba samaacadka mahadsanid cuthmaan wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud baay iyo bakool ayaa soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo ka soo kala baxay safka cadowga aan ku horrayna wilaayada galgaduud faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaaraya ilaa laba taa'ibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaas oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta abshir ibraahim yuusuf waa toobadkeen ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna ka tirsanaa maleeshiyaadka lagu yeelo afar iyo toban oktoobar isagoo ku jiray muddo saddex sano ah waxaana lagu soo bandhigay degmada galcadda cali xasan tarambe wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa loo yaqaano booliska isagoo ka horgelayay magaalada muqdisho waxaana lagu soo bandhigay degmada ceelbuura taayibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacaddii islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabkii ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kalifay inay isaga soo baxaan safka cadowga magacayga waa abshir ibraahim yuusuf waxaan ahaa jiray waxaa waaye iskiri iskiriya ahaa jiray magarat nin waxaan waxaan ku noqday xooga anoo iska shaqaysada shaqadii macnaha aan gab aan ay iga dhammaatay marka anigu iskiri waxaan uga beeray seenay anuu joogaa wiil i waday isagu nin ii geeyey oo tababar uma soo marin marka anoo iska baahan waana ku ajarmay waa howlo badanna waa soo qabdho waxawaaye afgooye iyo xamar inta ka dhexaysaan baabuur saarnaa jira wuxuu ugu sameeyey muddo hal sanaa badaraan cuna iyo walaxa aan banaanayn u sii jiray kun shilin ima siin waxaan waalidkii siista ima siin dhar igama bedelin baahayaan ugu agdhinda marka ilaa la xisaabtama baabuurkaan iska saarnaa jira qorayaan iska gudi jiray anaana lahayn waana ku ajarmay ilaahay aniga soo baxsha waan in arkaan ka tooba keena alxamdulilah waxaa horta aniga markii inaan ka tago waxaa maalin anagoo kasoo baxnay afgooyey soonqaad ay tahay aan waxaan ku soonayn aniga wadaad kale baabuur ka saarna laba baabuuraan wadana marka ceelasha biyaha miyana nagula kacday waa markaan ka tooba keenayaba aniga wiilkii kale bisa ka badbadna labadan waa soonnay inta kale ma isa soonnay sagaal macnaha waa way ku baseen annaguna annagoo caafimaad qabna ilaahay meesheeda nooga dhigo labadaynaana ka soonnay maalinkaasaan ka tooba keen alxamdulilah hadday uu soo dhacda aniga dhan inaan isbedele macnaha wax badan soo xasuusto cabdibilow ah marka waxaan isiri dad beriga dadkaas aad u jeedo waxay ku noolaayeen waana waana tegeyn maxaa ka horeeya waa maalin soon qaaday bulshada dhexdeeda jaad ku cunaayeen walxaan fiicnay dadka lala horrogo waxaa isrisaan wax bannaan maayn iska tag sidiiaan bog aan ugu soo qaadhaba alxamdulilah labadii kun iyo koob iyo labaatan magacayga waa cali xasan tarabi waxaan jiraa soddon iyo kow jir qorshahan horta way mid waxay tahay aniga waxaan ahaa nin oo qoladan riddada aan ku biiray labadii kun iyo koob iyo labaatankii tababar laba bilood aan soo maray marka awalna waxaan ka shaqayn jiray gaadiidka gobolada marka maadaama marka aan aniga xaalado badan ila soo jirseen waxaan go-aansaday inaan marka wilaayada gobolka gaagaduud inaan imaado oaan isdaahiriyo kabacdina aan shaqadeeda dib ugu laabto goboladeeda ka shaqaysto maanaa ciidanka aan ku biiray waa ciidanka booliiska muddo hadiga laba biloodna tababar waa soo qaatay magaalada muqdisho dhexdeeda xerada waa genaraal kaahiye waxaan ugu qaban jiray aniga waa darwalan horta ahaa darwal maadaama ahaanaan gaari aan waday magaalada muqdishona meel aduu soddon kilomitir ka badan xaggana welima tegin xamar dhexdeedaana ka shaqayn jiray ilaa waxaan tegey afgoy waa tegey balcad waa tegey kadibna muqdishoaan dib ugu laaban jiray gaariga noocan wadi jiray waa baabuurtan mirar waa kuwa raaxada ah marna waxaan wadi jiray baabuur ambalaas taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxan raxan ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaas oo soo faarujinaya safafka riddada iminkana bakool iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan wilaayada islaamiga ee bakool waxay u gogol xaaraysaa askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo muddooyinkii dambe kusoo qulqulayay wilaayada kadib markii ay ku jahwareereen dagaalka ay la galeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tieglow ee xarunta wilaayada lagu soo bandhigay laba askari oo taa'ibiinna kuwaasoo ka yimid dhanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho labadan askari waxaa si wada jira toobada loogu qabtay xarunta maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyagoona hadda ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada maxamed deerow xareed waxa uu ku biiray kooxda riddada toddobiyo tobankii bishii labaad sanadkii laba kun iyo labaatankii isagoo kaga biiray magaalada muqdisho waxauu ka mid ahaa maleeshiyaad gaarayay dhowr kun oo tababar ciidan loo geeyay dalka eliteria halkaa oo muddo afar sano ay ku soo qaateen tababar dhanka ciidanka ah sida uu maxamed u sheegay idaacadda islaamiga andalus kadib markii towxiidka loogu qabtay degmada tieglo maxamed daarow xareed maybaa ka beerayay labada kun labaatankii bili lama taariikh tumtadu ah maybaa ka jaray waxaanoo linqaada jari elitri ciidamada elitri linqaada jari afar sano elitri kama gunaa kow markii aan garaayn lana i tashkiiliye aniin may booma ku fiirsanaa ma ku fikir xaggee joogta markaa ka fududaad xamar xamara roogi maxaa ka shaqaynaysa mooto bajaadaa ka shaqeeya ilaa marsi aniin may boa ma ku fiirsanaa ka fududaad markii degni meeloma ninka baakimnaan warbasasa oo elitriyaan wedo fiilin faamaan meele basaska noo saarana ilaa mayba lama iyo tobankii barse haytay marame fiilmi haytay ada meel mayba nin wedeena duur ah ilaa iyo afarsa iyo socon i barse amal meel mayba nijeen oo duur ah oo buuribuuro ah oo meel leeraha isu bini aadam banka noolayn waxa uu taaiibkan dhanka kale ka sheekeeyey dhibaatooyin ay kala kulmeen dalka eliteria taasoo ka dhalatay markii ciidanka eliteria iyo maleeshiyaadkii tababarka loo geeyay dalkaasi ay isku dhaceen waxaana isku dhacaasi uu sababay dagaal gacan ka hadal ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac haddaba maxamed ha inooga sheekeeyay dhacdadaasi maalmayntii ama ka samaynay shiido ka bilowni shiidoani shiidoani shiidoani markii damba amara laa biyay habadanani furi habadii todobsa maalin ni bilaawda tiyaamayna horogsatay koo iyo toban saa ibar waa garta adinka boqoryaa wadataan walba mudan shiidole tumigoo gufanoo dilan boqolaalna dhaawaa naqdeen kaaga sii daran habada baab la qaaday walaaq udiyo weelaan siidaas eg saarantay qaadan adoo meelo jiifta fadhida keen ku amada masa amala keen ka dilaa ada intii habada ka dhiidi intii dhamati iyo inta dhaawaa dhaawaa badanaayo saddex boqol amala dhaawaa naqati sagaal boqol qof ahayni koo iyo toban saa ibar markii dhideera badeen oo roogsatay amar kale habay laangaa ligina habeenkii may buaha dadkii qaar horta meelo dhiigbaan dhamadaan daawo male caafimaad male daryeel male meelee maybu aalaale rafaad ugu dambeyn waxa uu taa'ibkan la hadlay maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga ee kaarka u goostay cadaabka aakhiro mayba in sheegay ini maybua geeka sida ma anahay walaayoolo hadafkiyoolo ku dhaadhici hadaf qaldin ey oo badan leen sheegay oo wadda qaldinka socdaan marka meelunna meelo iyo walaayoo ku aaminsiin ma ah ini mayba geeka inku baagay iyo meel raha isu meeleeda ku tanaasulaano xarakada odayaalkaas ka dhiibaan taa'ibka kale waxaa lagu magacaabaa aadan cabdi maxamed waxa uu isagana kooxda riddada ku biiray sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii isagoo kaga biiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa isagana sida saaxiibkii oo kale uu ka mid ahaa maleeshiyaad loo qaaday dalka dibaddiisa si gaar ah waxauu ka mid ahaa maleeshiyaad tababar ciidan loogu qaaday dalka turkiga muddo saddex bilood ayuuna halkaa ku sugnaa aadan cabdi maxmed nimankan waxaa ku biiray laba kun labaatan sideeda ku biiray magaku darsamay xamar muddo saddex bilood ee xamar ka jari koowaad haddan bishii afraad haddan ku ban haddan turkiyan nin qaadan haddan saddex bilood kale ka qaadan kadib xamaran ni cali una ni cali marka bal amalaha magaalada ka jarni aadan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ka qayb galay dagaalkii degmada awdheegle looga saaray maleeshiyaadka riddada isagoona ka mid ahaa maleeshiyaad kabaha ka cararay si dirqi ahna kaga badbaaday dagaalka bal ha nooga sheekeeya aadan sida dagaalkaas uu u dhacay dagaalka waxuu bilaawday toban iyo kow saac oo la jijiifo a bilaawday marka leerarka bannaanka oo xerada ku saabsan wadansanaayeen waa la iska jiifi marka ilaahay kuma darnaadee markii salaada la gaarina xabadda bilaawtaybe garaxda marka soo dhacayan bas waa laysuka dhaxayaybe farta dhinaa lagu qabsan kubala'aan anugana meesha ka baxnaaday see ku baxsataae aniga wala isoo dawakaya laakis waa ka baxsay waxaa imiday namber konton namber konton markaa imid meesha ugu ka gatay waa kasii baxay haddana afgua imaaday toosa magaalo u galibla
askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxay ku dabafeelayaan askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawliya ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambayntiina wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abwayman waxay ahaayeen laba askari toobad keenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaad kirdada ee isku magacaabay koonfur galbeed saacadihii lasoo dhaafay waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ku soo bandhigay degmada buurafullaay taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed ibraahim xasan wuxuu muddo hal sano ka tirsanaa murtadiinta ku sugan degmada bardaale markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay maxamed wuxuu isdiltaa ku sameeyey qaabkii uu ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu soo maray magacaygu maxamed ibraahim xasan waaye waan ka imaaday bardaale inteed ka raacday awalka hore bardaale ciidankee aad ka tirsaneed ciidanka daraawiishta muddo ceenkee ay ku jirtay muddo waxaan ku jiray hal sen muddada ah halka sano eh maxaa tababar oo soo qaadatay tababar oo hadday sagaal bilood ah tababarka intuu ka dhacay bardaale intaas muddada sagaalka bilood yaa tababarka bixinaya tababarka etoobiyaan siiyey macallimiin etoobiyaan tababarka dhediisa cadaadis fara badan ee cadaadis fara badan ayaan ku arkay macallimada maadi tababarkaadii si oo hoogla noo siin jirin markaad tababarkii ka soo dhammaateen intee ladin keena qaabkee ladin kala qaybin saddex meelood noo kala gaya berdaaley aan joognay meel berdaaley joognay may markaad imaatay degmada buulo fulaay oo hatta aan joogno si lagu soo dhaweeyey qaab noocee ah waa lii soo dhaweey maasha allah howshan waxaan u imaaden waa la ii fuliyey si nadiif ah haddana waraysi fiican liiga qaaday maasha allah kule ayakana walaayada ismaaciil inay isku soo dhiibaan taa'ibka labaad oo la yidhaahdo maxamed isxaaq xasan wuxuu muddo toddoba bilood ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed isagana waxa uu ka waramay qaabkii ugu biiray cadowga iyo maraaxishii uu soo maray maxamed isaaq xasan anigoo ah ciidanka daraawiishta koonfur galbeed berdaali kukooy imise ayaa ku jirtay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed saddex bilood qaab dhaqankooda si u dhaqmaya inta saddexda bilood aad ku jirtay masheer la-aan waaye baahaa waa iska jirtaa haddana waa anfaci weyse meeshaas haddana waa isaga soo tagay maano ciidanka riddada soomaaliya maxaad fariin oo toobakeen aad intuu marinaysaa ani waxii tabara walaalaheed aniga meesha waa kaga soo horeeya waa uu sheega haddaan meesha utaga aragna meeshaas iska dhaafaan leeyahay inaan toobakeenaan oo sharciga islaamka ay ku dhaqdaan markaad imaatay degmada bulofulay ee wilaayada islaamiga ee baay sidee lagu soo dhaweey si wanaagsan baa liigu soo dhaweeyey insha allah waxaan leeyahay hambalyo bishii hore ee dulxija oo keliya waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay soo gaaray ku dhowaad toban askari toobad keenyaal oo ka soo baxay safka riddada koonfur galbeed kuwaasoo maanta qayb ka ah muslimiinta ku nool wilaayada sheekh maxamuud iidaalo oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa fariin adag u diray maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka gaalada tan kale fariin gaabama indiray nimantaan soomaaliya galaday oo haddaan laka magacaabo murtadiinta laka magacaabo yon inis maleeha mosun inis maleehayaan soomaali meeraasahe doonfartigaadii halaalan ismaleereen halkan kirkirila raawtagaadi halaalan ismaleeh saas ereen dadka mana haddiyo murtadiinta musuman ismaleeheen laakiin musum ma eh dhagansho iyo qaabsho mikaa fiirido ilaahay khilaafeen rasuulshii khilaafeen lankii ilaahay rasuulshii khilaafan waaba waa gaaloy dhagankii wadan dhagan gaalow maysin lahaa intii hadda xayaatada siinka jarto san noolin fursi haysataan markii nafta qarqara iyo deertu waalma siin qobsadeen waalma siin qobsamayeen iriidantii iriidinkaan ku banneen walma siin qobsamaayeen intii hadda xayaatada siinka jarto oo galanta mujahidiinsan galna runtii fursi haysataan dookay hadde hoosan aragtaanba laciifnimo aragtaan may ogaa doontaan xagiigini ay markii oo galanta mujahidiin siin deerto in bas allesan dhimataan gaalasan dabarurayta isku dhaaf walmasiin taraasu cagliba an lahayna isamay gaala ciraaga ha burburiydi argahaytaan wali ha wootimile wal ha burburi wadankii muslimiintu wal ha gubi war ilaahay ku xishood ilahay maa ku xishoosaana ilaahay intoo bashaana laha aad buu mahadsan yahay abwayman ayuu kaasi ahaa warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alendalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu